waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali bismillahi raxmaan raxiim xasan waa mahadsantahay waana su-aal muhiima caadiyan adduunku kambaniyada iyagu baara waxay ku shaqeeyeen sharci u gooniya oo looga baahan yahay in gundhigiisa laga helo constitutionka constitutionka marka waa inay ku qoran tahay yaa yaa leh arrimahan macdanta iyo shidaalka yaa looga dameynaya oo iyadu mas-uul ka noqonaysa oo marka mas-uulka aan ka hadlayo waxa weeye yaa maareynteeda iyo maamulkeeda leh midda saddexaadna waxa weeye sidee waxa ka soo baxa loo kala qaybsanaya oo loo kala heli loo kala heli doona iyadoo la fiirinayo meesha ugu hooseysa oo local councilka ah ama regionalka ama districtka ah ilaa dowladda dhexe inta u dhexaysa iyo waxaa la odhanaya sidee bay u kala qaybsanayaan wixii ka soo baxa ee arrimaha noocaasa waxaa laga yaabaa dowladdu inay keligeed maamusho oo iyadu markaa distributionka sameynayso dhinaca kale waxaa laga yaabaa stateku inuu maamulayo waa lagu kala duwan yahay maraykanka haddaa fiiriso dhulka qaarkii qofku marka uu leeyahay wuxuuna ka timi common looga dhulku hadduu qofku leeyahay wixii ku jira batrool iyo macdan iyagaa leh stadyada waxaa ka mid a oklahoma ka mid a texas baa ka mid a corolineska iyo iyo stadyadaas muxuu ahaa batroolka markii dambe laga helay baa ka mid ah qofku hadduu isagu leeyahay dhulka oo titlekiisa leeyahay qofka ayaa leh dan stateka masul mas-uulka ah badda waa sidoo kale waa lagu kala duwanya imise kilomitir baa stateku yeelanaya caadi ahaan waxaa laleeyahay inta la yiraahdo territorial waterka ama meelaha qaarkood canon loo wax la yiraahdo inta canonku waagii hore gaari jiray marka waa lagu kala duwan yahay wadamada qaarkood waxaa maamusha dowladda dhexe wadamada xataa federalismka oo federaalka ah kasoo qaad ruushka oo kale dowladda dhexe oo ruushka abaa maamusha wadankan inagu aynu joogno australia waxaa maamula khayraadka ama ha ahaado oil and gas ama ha ahaado cool macdan waxaa maamula stateka stateka wixii isaga hoos yimaada borderkiisa statekaas hadeer inagu aynu joogno victoria baa maamula inta u ah muxuu ahaa inta isagu maamul marka waa lagu kala duwan yahay waa gartay marka adugu markaad agaasimaha petroleumka puntland ahayd shirar dowladda federaalka iyo puntland ay ka wada qeybgeli jireen baad ka qayb gashay waa markii dabcan waxaan isleeyahay shuruucda ku aadan khayraadka iyo batroolka soomaaliya guud ahaan ay ka wada hadlaysay wadahadalkaas iyo wixii markaas laga wada hadlayay maxaa ugu muhiimsanaa
saddexdaa waxyaabood ba ugu muhiimsanaa saddexdaa waxyaabood oo ah yaa leh yaa maamulaya wixii ka soo baxana sidee loo kala qaybsan doonaa bay u badnayd gundhig bayna u ahayd haddeer sharciyadan soo baxay iyo heshiisyadii heshiiskii lagu qabtay magaalada layiraahdo lagu saxiixay magaalada layiraahdo baydhabo gundhig bay u ahayd anigu qof ahaan waa kasoo horjeeday sababto anigu waxaan aaminsanaa laba waxyaabood constitutionka soomaaliya qodobkiisa konton iyo afraad wuxuu sheegaya dowladda federaalka inay leedahay arrimo u gooniya iyadu ay maamusho sida oo kale stateka puntland oo markaa isagu jiray waxaa kaloo jiray galmudug oo yar wuxuu lahaa constitution ay leeyihiin constitutionka ay leeyihiin waxaa ogolaa oo ay ku qoran tahay marka la fiirsho article one for two ama boqol iyo afartan iyo labo axdiga kumeel gaarka ah ee dowladda federaalka oo le dowladaha jira haddeer waxay ku dhaqmi doonaan constitutionkooda iyagu ay leeyihiin waxa ugu qoran sidaa darteed puntland waxa ugu qoraa inay arrimaha petroleumka leedahay marka la fiirsho article fifty four iyo qodobka afraad oo leh puntland waxay tahay inta laga gaarayo in la midayo soomaalida oo dhan macnaha soomaali laysu keeno oo la sameeyo waxay yeelanaysaa sidii dowlad gooniya oo kale marka maadaama ay jirtay labada dhinacba sharciga federaalkuna ogolaa dowladda federaalna ogolaa anigu waa diiday in natural resourceka puntland ay leedahay khayraadka oil gaaska mineraalka kalluumaysiga beeraha xoolaha in awoodooda iyo maamulkooda iyo maareyntooda lagu wareejiyo dowladda dhexe Eh, marka waan isku afgaran weyn Aan- waa gartay waa gartay eh, laakiin heshiiskii aad sheegtay oo baydhabo lagu qabtay oo ahaa heshiiska lahaanshaha maamulka iyo wadaagga dakhliga khayraadka dabiiciga ee dalka waxaa ku saxiixan eh, maamul goboleedyada madaxdoodii markaas joogay qaarkood haddii xilka aysan hayn marka sharcigan madaxweynuhu hadda saxiixay iyo heshiiskaas baydhabo lagu saxiixay ma waxba ma waxbay ku kala duwan yihiin mise waa isku mid wax badan bay horta ku kala duwan yihiin laakiin eh, waxay kutusaysaa in in laga yimi meeshii markii hore laysku haystay yaa leh yaa maamulaya oo macnaha contractka yaa bixinaya legislationka yaa u samaynaya eh, baarlamankeebaa samaynaya that's why eh, eh, uu u sameeyey aqalka eh, muxuu ahaa eh, eh, eh, Aqalkaas.
aqalka hoose eh, kadibna aqalka sare loo gudbiyey middaa weye midda markii hore la- aanu isku haysanay yaa waxaan awoodu leh oo samayn kara Eh, wuu soo afjaray eh, heshiiskaanu anigu waxaan ku eedeynayaa cabdiweli sababta cabdiweli baa madax meesha ka ahaa Eh, siciidna waa ku eedeynaya oo haddeer puntland dowladeeda madax ka ah sababta waxaa la rabay hadduusan ogolayn heshiiskii baydhabo inuu clearly yiraahdo heshiiskii baydhabo waa ka baxnaya nagu kuma jiro cabdiweli iyo dowlad goboleedyadii kale indirectly bay uga baxeen oo shirkii ay ku sameeyeen octoobar magaalada la yiraahdo em, eh, kismaayo iyo shirkii dambe oo ka dameeyey oo garowe lagu sameeyey oo dowlad goboleedyada ayay waxay yidhahdeen heshiisyadii aanu wada gallay dowladda federaalka maadaama dhinaceeda wax ka hirgeli waayeen oo wixii la rabay inay ka hirgalaan ay suurtogeli waayeen annagu totally waa ka baxnay indirectly weeye laakiin ma sheegayso ka soo qaad sharciga saasa oo arrimaha petroleumka oo aanu ku heshiinay khayraad qaybsiga Eh, lama samayn laakiin waa sharciga gundhiga u ahaa isagana weeye waxa khilaafka ugu weyn uu ka jiraa oo haddaa fiiriso sharcigu wuxuu leeyahay eh, lahaanshaha eh, waxaa leh ummadda soomaaliyeed kont wuu ka duwan yahay in eh, sharciga puntland eh, axdiga u yaalla uu leeyahay shacabka puntland baa leh Hmm.
right? oo ilan waa sharci wixii wax laga hadlaya moogtay kan wuxuu keenay in la yidhaahdo eh, waxaa leh eh, ummadda soomaaliyeed baa leh oo loola jeedo Macnaha dabcan Puntland baa- soomaalida oo dhan soomaalidoo dhan baa leh laakiin waxa weeye waxaa adigu lahayd aniga gaarigayga aan leeyahay baan anigu awood u leeyahay ninkaan doonana inaan ka kireeyo ninkaan doonana siiyo meeshii doonana lagu aado laakiin waxaan lahaa haddii adigu aad go-aan ka gaarayso gaarigayga waalada ciise gaariga ma kaxaysan kardhid maanta oo kale weeye Eh, natural resourceka dowladda puntland ay leedahay annagaa leh oo haddeer ay ka hadlayaan oo leeyihiin waa kasoo horjeednaa baa wuxuu yahay inconsistentka ka jira sharcigii baa wuxuu leeyahay dhinac waa la wada leeyahay eh, waa la wada maamulaya waxaa la samaynayaa hay-ad welina wixii la rabay in la sameeyo iyo tallaabooyinkii la qaaday lama samayn waa gartay laakiin heshiiskaas baydhabo ee lahaanshahoo kale waxaa la leeyahay khayraadka macdanta iyo shidaalka ee ku jira dalka bad iyo beriba waxaa iskale shacabka soomaaliyeed sidaa sheegtay Ah.
waxaana wakiil uga ah dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah iyo kuwa ka mid noqon doona marka sax ee, dabcan xataa markaad fiirisid hadda cabashooyinkan u dambeeyo puntland ay ka qaylinayso oo ay ka cabanayso waxaad moodaa inaysan wax weyn u dhaxayn federaalkii iyo stateki Wax maadaama bad- labadiiba lagu xusay wa- haa laakiin wuxuu leeyahay waa inay wada maamulaan maogtahay maamulku waxa weeye marka laga hadlayo maamulka waxa weeye yaa sharciga u samaynaya sidee baa loogu samaynaya haddii marka ay tahay waa la wada maamulaya dee sharcigii aniga adigu waa inaan ku heshiinaa sidaynu u dhisi lahayn laakiin haddaa adigu goonni ula caradho oo goonni u samaysato den haddee ma wada waamula- ma mada wa- ma wada maamulayno adiga unbaa goonni u maamulanaya halkaa weeye meesha ay ka soo jeedaa ee, ee, fikirka kasoo horjeedka oo dowladda puntland haddii aadan ii ogolayn inaan wixii wada maamullo oo aynu ku heshinay wixii inaynu wada maamullo dee oo adigu aa wadato dee aniga waxaa sharciga adigu aa wadato aniga iguma abalay garayn kadhid ima oran kadhita taa weeye marka meesha puntland ay ka doodaysa waa garta tan kaleo aad moodid labada dhinacba inay isticmaalayaan oo i- i- ay- ay mid walba uu leeyahay sida ku qoran waa qodobka afartan iyo afraad ee dastuurka wuxuuna leeyahay qodobku waxaad moodaa laftigiisu qodobkan inuu eh, dhibaataba uu qeyb ka yahay khayraadka dabiiciga ah qeybsiga khayraadka dabiiciga ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaa ka wada xaajoon doona dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladaha xubinta ka noqon doona dowladda federaalka marka qodobkaasoo dhan waa intaa un labada dhinacna waa u qoran yihiinoo dowladda federaalkuna way isticmaalaysaa Ha.
maamul goboleedkii puntland oo kalena waa isticmaalayaan laakiin faahfaahin kale ma leh ha laakiin waa very clear cut wuxuu leeyahay waxa ka wada hadli doona oo ka wada xaajoon doona dowladda federaalka iyo dowladaha eh, dowlad goboleedyada ama ama ka mid ahaan doona xubnaha ka mid noqon doona dowladda federaalka Mm.
ayaa ka wada hadli doona haddii marka adigu aad dowladdii tahay aniguna aan dowlad goboleedkii ahay labadeennana laga rabo inaynu wada xaajoonno oo aynu isku afgaranno meeshii aynu aadi lahayn iyo arrintan petroleumka sida loo maamuli lahaa sida loo maarayn lahaa hay-adihii sam- wadi lahaa aynu ay rabno inaynu kas- ka samayno oo constitutionka uu ku qoran yahay waa inaan ka wada hadalnaa asaad tiraahdo kaala hadli maayo sharci baan ka samaynayaa aniga oo dowladda federaalka waxaan geynayaa barlamaanka kadibna waxaan geynayaa upper houseka oo ka baasgaraynaya sababtoo ah sharciga federaalka baa wuxuu ku qoran yahay dowladda federaalka sharciga ay samaynayso waa inuu maraa broseska aqalka hoose in la geeyo kadibna aqalka sare la geeyo si uu sharci u noqdo madaxweynuhuna saxiixo that's why marka puntland markii ay ka baxaysay uga baxday sababtoo ah aqalka sanadkaa la geeyo marka ma samaysan kadhid adigu wax inagu aynu heshiis ku nahay oo ku qoran kow constitutionkii labo heshiiskii eh, meesha la yidhaahdo eh, eh, baydhabo lagu saxiixay oo labaduba leeyihiin waa in laga wada hadlaa moogtahay puntland way ka soo guudhay meeshii hore oo ahayd maba ogolinba inaan kaala hadlo ma ogolin aan eh, eh, aan- aan- aan ogolaano in waxa annagu aanu leenahay ku wareejino cid kale ma ogolin in muxuu ahaa nalala maamulo wixii ka soo baxa oo dhaqaala oo laga helana annaga iyo idinkaa ka wada hadlaya adiguna intaa heli lahayd annaguna intaan heli taas way ka soo guudhay waxay timi meelah okay aynu ka wada hadalno Okay.
wada hadalkii baa marka la- dowladda federaalka ahay diiday sharcigii samaysay oo lower houseka geysay sharcigii bay samaysay markii hore then lower houseka geysay then upper houseka geysay stateyadan lagalama tashan laakiin waxaa la rabaa in la fiirsho siyaasiyan meesha wax ka khaldan yihiin waxna waa legal waxna waa siyaasad dowladda federaalka waxay ku dadaashay dowlad goboleedyada jira inay iyadu qayb la wareegto oo iyadu dadka maamulaya ee madaxdeeda ay keento waa garta marka eh, adigu berigaad joogtay puntland cabdiweli gaas baa madaxweyne ka ahaa xasan sheekh maxamuudna federaalku ka ahaa ma dhici kartaa in mar kastoo madaxweyne yimaado ama federaal ha noqoto ama gobole kuwii ka horeeyey waxay sameeyeen iyo nidaamkii ay soo wadeen inaysanba fiirinba oo iyagu markaas meeshay rabaan ka bilaabaan wixii Eh, eh, in fact eh, eh, dani waa fiiriyayoo eh, middan waxaa ku qoran eh, qodobadii lagu heshiiyey bishii juun shanteedii haddaa fiiriso eh, mowqifkoodii siyaasadeed oo ay soo saareen january sagaalkeedii qodobkiisa labaad waxaa ku qoran heshiiska lahaanshaha maamulka iyo wadaagga dakhliga kheyraadka dabiiciga ah oo lagu gaaray shirkii golaha iskaashiga dowlad goboleedka ee qabsoomay shantii juun ayay kasoo hor- buu ka soo horjeedaa tallaabooyinka uu qaadayo madaxweynaha iyo aqalka sare oo ah in la baasgareeyo ama la gudbiyo sharciga midaas horta waxa weeye eh, midaan rabay inaan wax yar clarificate garayo laakiin waxaan rabaa inaan hal mid kuu sheego oo dadka soomaalida ana ogaadaan arrintan oilan gaaska moor marka laga reebo macdanta marka u horeysa waa siyaasad haddeer haddaa fiiriso dowladda maraykanku shalay waxay soo saardhay communicate waxaa soo saaray africa com ay ka hadlayaan soomaaliya iyo danaha ay muxuu ahaa arrimaha security ay ka leeyihiin inay jubbaland u tageen inay puntland u tageen inay waa muxuu ciidankooda afrika u jooga africa xaruntooda jooga qaybtooda.
xaruntooda Nam- meesha ugu dambeysa waxaa ku qoran markaa fiiriso waxaa ku qoran waxa anagu aanu samaynayno iyo dadaalka xoogale oo aanu ka wadno arrimaha security-ga iyo la dagaalanka argagixisada geeska africa kama ayan qayb qaadan labada dowladood oo ah china iyo ruushku labada dowladood oo waxa weeye haddeer loo malaynayo inay siyaasadda soomaalida lugaha la soo galeen waana laba dowladood oo quwad waa leh laba wadda- dowladood oo siyaasadda quwad leh caalamka.
marka waxaa laga waxay rabaan inay tusaan Eh, eh, macnaha anig ereyadan aniga aniga ii xirantahay adiga waxba adiga waxa kaa galay ma jiro waxayna rabaan inay fogeeyaan waxaan ognahay hadda in la yiri eh, ruushku eh, baseball rabaa inuu ka sameeyo somaliland waa garan ka dhaaf bareesharka la saaray haddeer in madaxweynaha eh, eh, soomaaliya oo federaalka iyo madaxweynaha somaliland ay isu yimaadaan oo ku kulmaan iyo inuu shalay raaligelin ka baxshay wixii dowladii siyaad barre u geysatay gobolada waqooyi galbeed ee soomaaliya marka siyaasiyan in la fiiriya wey international communitiga baanabaa number one ka ah arrimaha oil and gaska oo soomaaliya oo hadba dhinacay doonaan u jeedin kara waa garta tan u dambaysa marka soomaaliya batroolkeeda waxaa laga soo sheekeynayay afartan kontonkii sano u dambeysay Eh, hadda shuruuc baa la sameeyey shuruucdii baa weli laysku haystaa sheekadoo dhanba miyaysan noqon karin labadii nina isku dilay haddii hadda milyan dollar oo cirka nooga soo dhici lahaa oo isku laayay lacagaysan haysan wixiiba iyadoo aan la soo saarin soomaalidu khilaafkan goormay xalinaysaa waa arinta waa arinta look eh, w- way fiicnaan lahayd anigu mid dadka waxaan ahay qaba in arinta oil and gaska iyo mineraalka sectorka ah macnaha in la horumariyo the more aad sugtana wakti bay qaadanaysaa anigoo yar baan xusuustaa kambaniyo magaalada qardha maraya oo u socda ceelal ay ka qodaayeen meesha la yidhaahdo eh, bayla agteeda weli anigii baa bilaabay inaan wax ka qodo oo mas-uul ka aha markii celasha laga qodaayay waa nasiib daro in marka ay laga gaari waayo xal oo soomaalidu ka gaari weydo waana midda aan kuu sheegayo eh, ku- kuu sheegaya hadaye arinta oilan gaaska soomaaliya soomaali keliya kuma koobna regionalka leh etoobiya ka mid ah kenya ka mid ah regionalka etoobiya meesha ay ka soo saadho gaaska same structure buu wuxuu leeyahay gobolada dhexe wuxuu leeyahay gobolka galguduud wuxuuna leeyahay gobolka mudug ayuu structure exactly the same leeyahay haddaad riig ka geliso galdago riiga kale oo ku jira dhinaca kale oo etoobiya waxaa wada tegaysaan isku meel ay wada ka soo baxayeen dowladda etoobiya marka waa laga yaabaa inay noqon kardho dowladaha ka mid ah caqabadaha arrimaha petroleumka ah because iyadaa rabta dhinaceeda inay wax- uga horsadaan Waa- dhinaca kenyana waa la mid haddaad fiiriso meesha petroleumka laga helay ama laga qodayo hadda oo xiga xadka soomaaliya iyo kenya iyo etoobiya labada dhinacba same structure bay leeyihiin haddaa xagga dalooli ka dalooliso iyo haddaa xagga ka dalooliso oo eh, aad labada dowladood ay sameeyaan qolo uunbaa waxay noqonaysa marka qolada hadda haysta kenya its possible inayan rabin in la sameeyo marka arrinta siyaasadda soomaalida arrinta siyaasadda petroleumka soomaaliya waxa muhiima in loo horumariyo si xawli uu ku jiro oo dad aqoon leh dad karti leh dad waxaan yaqaan wa- sharciyan u yaqaan fiiri markaan jaamacadda dhiganayo waxyaabaha ugu horeeya oo oo oo oo oo oo ee daruuri u ahaa in hay-ad ama dowladii ku guulaysato inay horumariso arrimaheeda oilan gaska waxay ahayd inay leedahay tiimiskii loo baahnaa geologistihii dadkii political eh, eh, oilka politicskeeda yaqin dadkii lawyerska ahaa dadkii policy makerska ahaa dadkii environmentka oo, oo, oo shuqulka ku lahaa innaga soomaaliya haddaa fiirso wax shuqula oo e, e, ay ku leedahay ma jiro qofkan la geynayo khibradda uu leeyahay waa wax ku baysgaraysan ninkan waxaa wata madaxweynaha waxaa wata prime ministerka marka arrintan way fiicnaan lahayd in la dhaqaajiyo bal wuxuuna ka soo baxeene haddii kale waxay noqonaysaa eh, sumalkan qali doono eh, subagiisa cab
like as la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sbs somali